waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb saddexaad oo ka mid ah hiddaha ergada iyo ergeynta dhegaystayaal mar haddaynu hadal hayno hiddihii ergeynta ee soomaalida raacatada ahaydi ay marar badan ku furdaamin jirtay qardoofooyinkii kala gaari jiray waxay ila tahay tusaalaha ugu wacan inay noqon karto masafo aan mooggan idiin soo doorayo arrintaa iyada ah garashadeeda wax weyn inooga tari karaysa aniga oo ku dhiiran kara inaan ku sheego inay tahay masafo maansada ergeynta meesha ugu mudan ka geli karaysa ujeeddadii uu gabyaagu u tiriyey way fududahayoo iyada ayaa israqbaynaysa waxayna ku saabsan tahay tulud geela oo keliya waxay ahayd hal saluug la yidhaahdo oo reedihii lahaa gardarra kaga maqnayd cido kale geelashoodana inta ku raagtay ay markii dambe la ahaatay inay lihigoo tahay ka ergeynta hashaa oo qura masafadu haba ku ekaatee meedisyadeeda tirada yari waa qaar aynu ka baran karayno fankii ergeynta iyo heerarkii sare ee xilli xilliyada ka mid ah ay aftahamada soomaalidu gaadhay inkastoo dagaankii lagu tirshay tixda bilowgeeda iyo erayo gaara oo ku jira laga garan karo nasiib darro masafadan aan kor dhow idiin soo gudbin doono lama yaqaan ama nama soo gaarin magaca gabyaagii tiriyey iyo faahfaahinta sababta keentay midna taasise sina inooga hor joogsan mayso inaynu macaansanno dhagahana u raadhixinno tabaha quruxda badan ee uu gabyaagu adeegsaday iyo qodobada uu ku tiiqtiiqsaday ee ay la ahayd saluug inay dib gacantiisa ugu soo celin karayaan wuxuu gabyaagu tixda ku bilaabayaa ragga hasha ka haya inuu xusuusiyo inkastoo intii muddo ah ay kala ood fogaayeen haddana xigto aad isugu dhow inay yihiinoo afar oday wax ka yar ay kala tirsadaan marka labaadna labadooda dhinac in aanay eed hore lahayn colaad haatan ka dhex aloosantaana ay xirgixumo uun tahay wuxuu ku xijinayaa reerka uu isagu ka yimid sida aanu marnaba iyaga ugu quuri karin haba yaraatee wax dhibaato ah inay u geystaan mar kalena xagga diinta islaamka intuu ku beerdulucsado ayuu u sheegayaa xoolaha boolida ah haddii la dheefsado sida loo eedo iyo wacdigii arrintaa iyada ah ay ka soo jeediyeen sayid maxamed cabdulla xasan iyo buunayaashii ay wadayga ahaayeen kuwaasoo kol aan fogeyn reeraha dhexdooda waana iyo waxu sheegba la dhex saqaafayay wuxuu qaybtan hore ku yidhi niman yahow ugaas nuur ilma adeerayaalow adinkiyo annaga toona eedi kama dhexayso e ikhwaan iyo waxaan nahay tolaan ood wadaagine in dhowaydsa araggeennu waa kala abaadee odaybayna wada dhalay aabba iyo hooyo eh afar keliya kama joogno abtirsiinyaheenne aan collowna kii yidhi aqli ma laha buurane arwaaxiinna uma quuro ul inaan ku tuurno eh boolida la'aamana abshir lagama qaado eh sayidkiiyo ikhwaankiisii eraygoodii maqasho eh intaa kadib ayuu gabyaagu u soo jeensanayaa ragga uu u ergeeyey si aftahannima ku dhan tahay inuu ugu caddeeyo saluug inay tahay hal uu sal iyo baar u yaqaan dir ahaanna weligeed iyo waaqeed ay iyagu u lahaan jireen isla markaa wuxuu carrabka ku dhufanayaa dhowr arrimoodoo hasha gaar ahaan ugu saabsan kuwaasoo uu islahaa xeladooda qolada ay ku jirto waxay ku qancin kari doonaan kamaarmiddeeda iyo iska soo celinteeda waxaa ka mid ah inkastoo waxa uu ka ergeynayaa ay tulid qura tahay haddana haddii loo diido inuusan ka hari doonin inay tahay xoolo agoomeedoo ruuxii ibaheeda saraaxaa uu maalinta qiyaamaha eedi doono ifkana inkaar iyo balaayo ay ku muuraysnaan doonaan iyo ilaa toban fac isir ahaan inay iyagu u lahaan jireen iyada iyo dirka ay ka soo jeeda toonihina aysan lahayn caano iyo nacfi loogu xisho amaba eed loogu galo markaas buu yidhi hashuna waa arwaax keliya iyadaanse dooniye haddaan eegga laysiinna ma ilaawi doonee agoon iyo yatiim baale aakhiro la eediye inkaar iyo wax daba guuri ibtiliyo balaayo e ilaaheenba uma geeyo ruuxii ayaan leh annagaa isir u haynay iyo toban awoowe eh ilmo keliya kuma qaybto mana aamusiisee buuri ugu dambaystii waxa uu gebyaagu masafada ku soo gabagabaynayaa meelisyo hanjabaad miiran ah dulucdooduna ay tahay xoog aan ku aarsado iyo itaan aan wax ku bi'iyaba waan leeyahay marka labaadna degaan idinlama wadaago reerkaygiina waxa uu iga baylahay muddadii dheereed ee aan ergeynta idiin dul fadhiyey haddaba godob hore iyo qaanduuga haddaydan nagu sheeganayn waxaa ila quman inaad tashi isugu noqotaan guddoonkiinnuna uu ahaado saluug in gacanta la iga soo geliyo sidii qareen waxyaqaana wuxuu kolba xujo soo tuuraba wuxuu gabyaagaasi mustafadii quruxda badnayd ku soo ileeyey addimada wax laga bi'iyo iini igama gaadhini oradkana haddaan rooro laylama ekeeyo e adduunkayga iga bayla idinlamana aalo e kolka waxa inoo aadan saluug inaan eryoodee arrinsada oo noo celiya isaayana ma hay nebigu runtii weligay ma aan ogaan waxa uu gabyaagaasu ergeyntiisii ka mutay madaxayguse wuxuu u dhow yahay in laga yeelayoo isaga oo saluug eryoonaya uu reerkiisii dib ugu noqday oo maxaan sidaa ugu malaynayaa ma isleedahay waxaa igu weyn doodda sidaa u culus sidaa u kala dhigdhigan sidaasna u qeexan si maya looga horgeeyaa inay adag tahay maxaa yeelay waayeelkii hore ee soomaalidu way u dhaganuglaan jireen weedha nuxur kale gaar ahaan haddii ay maase ku soo aroorto nabad iyo colaadna lagu kala dooransiinayo dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo mid kale oo la mid ah hadduu eebba idmo